aroor suuban dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax talaado ah oo bisha julaay ee tahay koob iyo soddon sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale jaamac buule jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda aroornimona waxaa ka mid ah amison oo sheegtay inay sare u qaadayso howlgalladeeda militari ee soomaaliya muddo lix bilood ah waraysi falanqayna ayaan idinkaga haynaa
marka maadaama iyagu go'aankaa lehaayeen oo ay weligoodna hormuud u ahaayeen tobankii sanoo hadda ugu dambaysay siyaasadda soomaalida waxaan isleeyahay dhaliilihii faraha badnaa ee ku soo dhacaayay ayay ayay rabaan inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan maye haddaan howlgalkii dib loo dhigay qabanaynaa qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy ahmed oo boqolaal dad ah dalka etoobiyana ka soo jeeda kula kulmay minneabolis soomaaliduna ay ka mid ahayd isagoo ku hadlay luuqadda soomaaliga iyo luuqada kale
mundhanayaal iyo marweyni waad salaamantahaan waan ku farhaa sanaclee kullankinna maanta
waxaan kaloo idiin haynaa soomaalida oo ku soo badanaysa xilalka kala duwan ee ay ka qabanayaan dalka kanada
qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaanee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maalinnimadii shalay si lama filaana u shaaciyey inuu soo dhoweynayo wadahadal uu la yeesho madaxweynaha dalka iiraan isaga oo ay wadajir u qabanayeen ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga oo ku sugnaa aqalka caad war-saxaafadeed ayuu wariyo weydiiyey inuu danaynayo kulan uu la yeesho madaxweyne xasan ruuxaani madaxweynaha maraykanka ayaa ku jawaabay inuu rumaysan yahay kulan dhex maro oo ay dadka kale ka wada hadlaan gaar ahaan ayuu yidhi kuwa laga yaabo inuu dagaal idin dhex maro waxaa ka qaldan ma jiraan in lala wada hadlo oo la kulmo ayuu jawaabtiisa ka dhigay madaxweyne donald trump waxa uu intaas ku daray in ay tusaale ugu filan tahay kulamadii uu dhowaan la yeeshay madaxweynaha kuuriyada waqooyi iyo kan ruushka ugu dambayntii waxa uu madaxweynaha jawaabtiisa ku soo gebagabeeyey inuu hubo dhankiisa inuu la kulmayo madaxweynaha iiraan
koox sharci yaqaano ah oo ka kooban soddon iyo lix xubnood ayaa waxa ay xareeyeen dacwaddii ugu horreysa oo sharci ah oo ka dhan ah maamulka madaxweyne donald trump xanibaadda uu ku soo rogay lix waddan dadkiisa oo soomaaliya ay ku jirto in ameerika ay soo galaan arrinkaasi oo maxkamadda sarena ay meel marisay bishii juun ayna dhaaftay hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimka ah ee lotfi legal oo ah hay-ad ka shaqaysa dhinacyada sharciyada iyo u doodista xuquuqda dadka muslimka ah ayaa xaraysay dacwad ay ku matalayso dad xaraystay fiisaha dalkan maraykanka oo dalkugalka ah kuwaas oo si qaldan loogu diiday in la aqbalo codsigooda madaxweynaha maraykanka joojitaankiisa dalkan maraykanka inay yimaadaan lix wadan oo dadkooda muslim ay u badan yihiin soomaaliyana ay ku jirto ayaa waxa ay timid dhowaantan uun mid meel marta ee noqotay kadib markii maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka ee meel marisay rabitaanka madaxweyne donald trump waxaana taasi ay ogolaanaysaa marka laga reebo xanibaadaasi dhowr kiisas oo si gooni ah loo qaadi karo amaba loo siin karo dalkugalka wadankan waxaa kiisaskaasi qaarkood la ogolaaday lagu sheegay inay ku jirto kuwa iyagu xabad xabadka loo soo miro islamarkaasina si gaara isha loogu eego kuwaasoo si hubanti leh dadkaasi la xaqiijiyay inaysan khatar ku ahayn ammaanka dalkan maraykanka islamarkaasina marka gudaha dalka maraykanka ay yimaadaan ay si weyn u danaynayaan
aroor suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciidamada midooda afrika ee ka howlgalaya soomaaliya amisom ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku kobcinayaan labaatan ka mid a saldhigyadooda militari ee soomaaliya lixda bilood ee soo socota waar saxaafadeed uu soo saaray ururka ayay ku sheegeen in khubaro ka kala socotaa dalka ingiriiska qaramada midoobay qaybta qaabilsan arrimaha miina baarista ay ku shirsan yihiin muqdisho iyagoo ka arrinsanaya khidadda cusub oo ay ku xoojinayaan mashaariicdaasi haddaba howlgalka amison ee xilligan wuxuu imaanayaa iyadoo ay wadayaan ururka baro aan ku celiyo dhegeystayaal halkaase howlgalka amison ee xilligan waxa uu imaanayaa iyadoo ay wadayaan ururka baro uu ku leeyahay meelo ka baxsan muqdisho oo shabeellada hoose iyo jubbada hoose ah ay ka dhaceen weeraro haddaba haddii ay wakhtigan xoojinayaan howlgalladooda militari maxay taasi ka dhigan tahay saare cabdi axmed ayaa su-aashaas iyo kuwo kalaba weydiisay barasare afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda dooxa ee dalka qatar balse haatan ku sugan dalka canada wel guud ahaan runtii waxaa jira fadhiidnimo ka muuqatay dhaqdhaqaaqa guud ee amniga ee soomaalida hadda amsomna iyadaa madax u ah iyadaa siyaasadda amniga ee dalka hadda looga dambeyn jiray marka dowladda soomaalida hadda intay go-aan iska gaarto maba weerarna ma qaadi karto wax kaloo hadda ay qaban kartana ma laha marka maadaama iyagu go-aankaa lihaayeen oo ay weligoodna hormuud u ahaayeen tobankii sano hadda ugu dambeysay siyaasadda soomaalida waxaan isleeyahay dhaliilihii faraha badnaa ee kusoo dhacaayay ayay ayay rabaan inay ka jawaabaan oo yidhaahdaan maye haddaan howlgalkii dib loo dhigay qabanaynaa wax intaa un baan isleeyahay waa sababi kartaa in waktigan ay ku dhawaataan waa gartay amisom muddo dheer ayay kula jireen dagaal al-shabaab inta badanna waxay ku egyihiin ama xarumaha saldhigyada ay ku leeyihiin ee magaalooyinka magaalo madaxyada maamul goboleedyada ama caasimadda xataa inta yaree muqdisho ay ka joogaan marka maxaa u diidan in ay intaas kasii gudbaan oo ay banaanka tagaan oo ay al-shabaab kula dagaalamaan xataa istaraatiijiyadooda maxay tahay horto al-shabaab haddii ama lala dagaalayo ama lala heshiinayo waa shaqo soomaalida u taala u malayn maayo hadda amisom inta ay samaysay oo ah inay magaalooyinka waaweyn ay joogto oo ayna u ogolaanin in xoogag dowladda kasoo horjeeda ay qabsadaan intaas in ka badan hadda ma samayn karaan qolyahan amisomtu hadda hadday xataa yidhahdaan weerar baan qaadaynaana sidii hore u dhici jirta waa laga yaabaa inay intay banaanka u baxaan xoogaa ay meelaha soo joogjoogaan ay soo noqdaan qolyahan la dagaalamaana way u barteen damba kama galaana markay yimaadaanna waa ka baxaan markay kasoo noqdaanna waa soo noqdaan marka runtii siyaasadii guud ee soco jirtay ee ahayd horey gadaal ha laysku dhabo socsocdo waxaan ahayn oo hadda aniga ii muuqdo amni ah isbedel ah ma jiraan isbedelka istaraatiijiga ah nuxur kale wuxuu ka imaan karaa keliya markii xoogaga soomaalida ah ay wax iska bedelaan habfakarkooda iyo hab ficilkooda oo waxqabadka ah iyo siyaasadooda iyo dhaqaalo markii meesha wax iska bedelaan ayaa la filan karaa in markaa ay waxweyne isbedeli karaan laakiin hadda waa un iska p r exercise wixii la dhihi jiray maarata public relations oo ah yani caalamkana maqashiy annagaa joogno al-shabaab baan la dagaalna ayaanta way rabaan keliya aan umalaynaya inay soo qudbi jirto mooyaane waa hadda isbedela oo nuxura oo oo meeshaas oo dhinaca amniga la xiriira oo ka imaan kara ani kulley hadda iima muuqda waa gartay waxay sheegeen xataa in qeybaha qeybta u qaabilsan arrimaha miina baarista ee dowladda u k sidoo kaleeto qaramada midoobay sidoo kaleeto wadamo kaleeto qeyb ka ah amisom in ay ku kulmayaan magaalada muqdisho si ay u maabgareeyaan amaba u ogaadaan istaraatiijiyad ahaan si ay u xoojiyaan dagaalkooda marka ma la dhihi karaa wixii hore wax ka duwan ayay haatan amisom ku fekeraysa runtii ma ani kulley dee wixii naga qarsoon waa iman doonaan laakiin hadda meesha waxa yaalla waxa waaye wixii hore aan u arki jirnay ma sideedana hadda in amisom intay meel timaado ay qabsato ay ka baxdo waxa keeni jiray waxay ahayd sustainability-ga ama wixii ma la sii jiri karaa meeshaan ciidan shisheeye inuu inta yimaado magacuu doona halahaadee uu xoog local ah oo oo gorilla ah oo kula dagaalamo way adag tahay uu kana adkaado oo uu meesha ka saaco way adag tahay taariikhda caalamkana hore ugama soo dhici jirin haddana annaga toban sano khibradahan haynaa oo ah ciddii rabta inay iska dhiciso xoog loo kala oo gudaha jooga oo oo oo oo kasoo horjeeda waa inay local forces isticmaashaa khibrad oo oo markaas yacni dal dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaashaa awoodda ay dadka soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaashaa haddaan intaas la helin wax kale oo oo oo yacni ciidan kale oo la keenay in unbuu kula joogayaa maalintuu meesha ka tagana qoladii cusbeed way imanaysaa waa gartay qawaaniinta amisom ee dhinaca howlgallada soomaaliya maxay dhigayaan ma kuwa ku xadidaysan oo keliya goobaha ay joogaan oo aysan ka bixi karin mase waa kuwa ayaga ee go-aankooda gaareen inay halkaas un ku ekaadaanna
maya guud guud ahaan guud ahaan mandate-ka ay qaramada midoobay siiyeen markii hore wuxuu ahaa inay dowladda soomaaliyeed protect gareeyaan oo ay difaacaan nimankaas hadda al-shabaabna ay la diri karaan oo ay meelaha qaar ama xarumaha noqota ama waxa noqota ay ka saari karaan laakiin de iyagu hadda inay dalka ciidan u noqdaan cid mandate ku siin kartaa ma jirto oo dalku dowlad iyo ciidan iyo waxaas inuu samaysto soomaalida ayay ka go'daa waa garta soomaalida lafteeda ma u muuqataa marka inay yeelan karto haddaad xagga xataa u fiiriso in theory way yeelan kartaa laakiin hadda kulley de siyaasadii jirtay iyo ficilkii hadda jiray labadaba marka laisku geeyo aniga hadda wax hore usoo dhacay ma aha waase yeelan kartaa yacni gobollo soomaaliyeed oo awood ahaan hadda ciidan inta samaystay iska bixiyey baa jira marka wax diidaya ma laha inay yeelan karto laakiin ma aysan yeelan kaasina waxa uu ahaa barasare afyare cabdi cilmi oo isagoo ku sugan dalka canada uu warramayey saare cabdi axmed
waxaad naga dhagaysanaysaan weli washington ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalkan maraykanka waxaa shalay gelinkii dambe uu booqday magaalada minneabolis halkaasi oo meel fagaara uu kula hadlay boqolaal dad ah oo jaaliyadda ethoobiya ee ku sugan gobolkaasi ah soomaaliduna ay qayb ka tahay boqolaalka dadka ee ka qayb gala kulankaasi waxaa ka mid ahaa jaaliyadda soomaalida sidaan horeyba u sheegay ee dalka ethoobiya ee dhinacaasi haddaba wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa kulankaasi ka qayb galay warbixintana nooga soo diray
ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo wafdiga hogaaminaya oo maalmahan socdaal ku kala bixinaya waddanka maraykanka ayaa waxa ay soo gaareen magaalada minneabolis ee gobolka minnesota goor dambe oo shalay ahayd waxayna garoonka ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada ay kula kulmeen jaaliyadda etoobiyaanka ee ku nool gobolka minnesota qomiyadaha kala duwan ee ka soo jeeda waddanka etoobiya ee gobolkan ku nool ayaa garoonka soo buuxiyey waxa ayna ruxayeen calanka etoobiya iyo caalamada qowmiyadaha iyo kooxaha mucaaradka ee waddanka etoobiya inkastoo jaaliyadda goobta isugu timid ay ka midaysnaayeen soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha haddana waxaa gudaha garoonka laga dareemayay kala qaybsanaanta qowmiyadaha dhexdooda ah taasi oo ra-iisul wasaaraha laftiisu u dareemay waxaana ra-iisul wasaare abiy axmed uu ugu baaqay jaaliyadda etoobiya ee ku nool gobolka minnesota inay ka shaqeeyaan midnimada iyo inay door ka qaataan horumarinta waddanka sidoo kalena iscafiyaan islamarkaana la jebiyo derbigii kala qaybsanaanta ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ku hadlay luuqado ay ka mid yihiin afka oromada amxaariga iyo afka soomaaliga waxaana ra-iisul wasaaruhu isagoo in kooban oo af soomaaliya ku hadlaya una badnayd salaan iyo mahadnaq uu yidhi mundanayaal iyo marweyni waad salaamantahaan waan ku farhaa zanaclee kullankinna manta dad wanaagsan baad tahaan win in jeelahay midin manda walaaltamanda isjahanshallaah shacabkeenna waan arkeenna kagalga'eel iyo kaalsan weynayaan idnaheenya
khudbadda ra-iisul wasaaraha kadib ayaan la kulmay qaar ka mid a soomaalida ka soo jeeda gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo aad u soo dhoweeyey isbeddelka cusub ay waddo dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa qadar jikre aadan ka mid ah guddiga qabanqaabada ee soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha waxaan maanta halkan u nimid inaan soo dhoweyno ra-iisul wasaaraha etoobiya oo aannu ku soo dhowayno minnesota tiimka wuxuu ahaa in gidaarkii la jebiyo gidaarkii kala qoolqobka iyo cabsida ahaa oo bridge la dhiso marka bridgekii baan maanta halku dhisaynay isbeddelka cusubna waxaan rajaynaynaa qowmiyadda soomaalida in ilaahay uu ka dulqaado cadaadiska uu maaragtay dusha cadaadiska maaragtay saaran haysta oo ay la mid noqdaan sida qowmiyadaha kale etoobiya oo ay helaan xorriyad sidnaan iyo cadaalad yihahdaa cara maxamed aadan waad mahadsan tahay maxamed mascadde iyo v o a ba aad baan kuu salaamayaa kulankan aan ka soo qayb galay maanta anigoo matalaya ogaadan community iyo bulshaweynta soomaaliyeed runtii ra-iisul wasaaruhu sida uu horey aynu ugala soconnay isbeddelkii ka dhacay gumaysigii hore ee etoobiya ka jiri jiray iyo dowladihii hore ee dhibka badnaa raje ayuu horey u muujiyey marka rajadiisii bal inaan maanta si laayfa uga soo qaybgalo oon ogaado ayaan rabay waxyaabaha hididiilada cusub iyo vishankiisa cusub ee siyaasadeed inaan wax ka ogaado maxaad ka heshay oo hadalladiisa ka mid ahaa oo aad kusoo jiitay runtii waxay soo jiitay marka koowaad inuu ahaa inkastoo hadalkiisa u badnaa hadal guud haddana inuu qowmiyadaha gooni u xuseeyey luuqadaha isku dayey bal inuu luuqad kasta ku hadlo khaasatan waxaa idin soo jirtay inuu luuqadda soomaaliga ku hadlayey oo runtii ahaan jirtay luuqadaha aan waddanka etoobiya aan laga ixtiraamin waxa ugu muhiimsan dhammaanba dadkii meesha ka soo qaybgalay wuxuu maanta u sheegay ugu muhiimsanaa isjacayl iyo iscafis arrintaasina runtii arrin wanaagsan bay ahayd waa hididiilo fiican waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya inuu ka run sheego hididilooyinkan iyo hadalladan macaan ee uu sheegayo oo ay ka mid yihiin maxay ahayd inuu waddanka ku soo celin doono nabadgelya khaasatan gobolka ay soomaalidu degto soomaalida ogaadeenaya waxaan sidii hore u sheegay inuu maaragtay nabadgelyo arrimaha siyaasaddana inuu maaragtay si xal ah ku dhammayn doono waxaan rajaynayaa inuu arrimaha siyaasadda iyo qulqulatoynkata inuu nabad ku dhammayn doono oo la hadli doono ururada sida
ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta iyo caawaba waxa uu kulamo gooni gooni ah la yeelan doonaa jaaliyadaha ka soo jeeda etoobiya ee ku nool gobolka minnesota maxamuud mascade v o a minnesota
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar weliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli washington ayaad la socotaan dhegaystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay idaacadda subaxnimona jaamac buulla jaamac iyo anigoo saare cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinayna soomaalida dalka canada ayaa waxaa ay kusoo badanaysaa waayadan kaalimaha ay ka gelayaan hogaaminta arrimaha dalkaasi ayada oo wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga uu yahay nin soomaali ah xildhibaan gobol ah gudoomiyaha ururka jaamacadda canada iyo sidoo kaleeto kana mid a guddiga arrimaha dhallinyarada ee ra-iisul wasaaraha ay intuba soomaali wada yihiin haddaba axmed maxamuud cali oo loo yaqaano axmed nomadik ayaa loo magacaabay xubin ka tirsan guddiga ukuurgelidda laamaha sharci fulinta gobolka alberta oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan dalka canada ay ku nool yihiin guddigan oo hoostaga wasaaradda cadaaladda ee alberta ayaa eegayo dacwadaha ka dhanka ah hay-adaha sharci fulinta oo ay ciidamada amniga ah iyo maxkamadaha gobolkuba ay ka mid yihiin jaamac buulla jaamac ayaa warbixintaa inoo haya inkasta oo aan la hubin tirada saxda ah ee soomaalida ku nool gobolka alberta ee dalka canada haddana waxaa lagu sheegaa soddon ilaa iyo shan iyo soddon kun oo ruux xoogga soddon iyo shantan kun oo lagu qiyaaso shan iyo toban kunna waxa ay ku nool yihiin caasimadda gobolka ee alberta waana magaalada uu deggan yahay axmed maxamuud cali oo loo yaqaan axmed nuumaalik axmed waa wiil yar oo soddonkii hadda galay gabyaa afka ingiriiska ku gabya ah xubin ka tirsan guddiga edmonton arts council oo ah guddiga dhaqaalaha ku taageera dadka wax hindisaa sida qoraayada abwaanada iyo farshaxanada axmed nomaarig waxaa hadda loo magacaabay in uu xubin ka noqdo guddiga la tacaalo dacwooyinka ka dhanka ah hay-adaha sharci fulinta waana guddiga ay u dacwoon karaan qof kasta oo aan ku qancin go'aan iyo habdhaqanka laamaha sharci fulinta sida booliska asluubta iyo maxkamadaha iyo dir kaleba ugu horrayntiiba axmed nomaarig ayaan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay magacaabistan ilaahay horta first and foremost ilaahay mahadiisa oo waxaan wax liqor waa maogta waa qadar waa wax qadaran laakiin haddii la yidhaha dadaal jaamaca waa og tahay aniga inaa communityga inaa jeclahay aniga xoogayga iyo iyo akligayga iyo lacagtayga dhammaay haddii la yidhaha communityga ay ii dhiseen anina xaq ay tahay inaa u celiyo ana reciprocation u suubiyo bcause waa sida loo koro community ahaan waa u dadaalaa so waxay u arkeen community places badana lagu arkay hadi haddii la yidhaha art waa ku dhex jiraa haddii la yidhaha community waa kamid ka mid ahe politics xataa siyaasadda waa ogtay inaa isku boortay inaa utirtamay sidaa adigu sahliyo dhalinyadan iyo waalidiinta ilmaha isku halgalayaan hadeetaan oo junior iyo doctor xabiiba dayib axmed waa cilmi baare ka tirsan wasaaradda shaqaalaha ee gobolka albeerta waxa ay ka mid tahay aqoon-yahanada wasaaradda u dhiraandhiriya hindisaha go'aamo run iyo cilmi ku salaysan si bulshada wax loogu qabto doctor xabiiba laftirkeeda waxa ay hadda raadinaysaa inay hesho xubinta musharaxnimada xisbiga liberaalka ee dowladda dhexe si ay ugu tartanto xildhibaanka edmonton grisbakh waxaan doctor xabiibo weydiiyey waxa ay magacaabista axmed noomaariga uga dhigan tahay bulshada axmed nomadig waa nin oo loreta ah oo aad iyo aad u gabyo marka haddii oo loo magacaabay albata law enforcement aad iyo aaday ugu noogu fiican tahay annaga haddii aan soomaali nahnay because stereotype weyn aa nagala qabaa waddankan waxay u fiican tahay soomaalida magac weyn bay usoo jiidaysaa wayna na wada kicinaysaa also oyna dhehaysaa ma aragtay one of us oo rasiijinimo ku imaaday hadduu heerkaas gaari karo aad iyo aad bay ma aragtay ay ay ay ay dareen noo gelinaysaa marka waa muslimiinta dana aad iyo aad ay ugu farxayaan waanana waana na support garaynaysaa madowgii mas-uulka yahay ninkan dad badan uu represent garaya keligiis ma aha marka walaal macaan taasaad ogaanaysaa waa aad iyo aad aan ugu faraxnay waa kan axmed nomaarig oo kalkiisa sharaxaya waxa ay bulshada soo galootiga khaasatan soomaalida uga dhigan tahay magacaabista isaga loo magacaabay guddiga u kuurgala dacwooyinka laga keeno sharci fulinta gobolkan albeerta
waaye haddaa si auso hataa soo gaabin karo aniga markaan markaan meeshaan fadhiyo waxaana keeni karaa oona keene adiga fikir oo ee dadkaan qabin waa ogta adduunkan fikir keene iyo sida anaga ula dhaqmo adduunku wuxuu ku xisaabsan yahay sida loo kore ayaga meesha ku korin inay qof oo madow ah ama qof muslim ah ama qof oo dadka waddan kale ka imaadeen waa dad wax kasto usually ma ogi waa sahla u tahay laakiin aniga waxaa raba inaa meesha fadhiyo aa keena perspective adhow hay dhegeysta maybe idinka saasaa u aragteen laakiin aniga saa saanaan u arkay haddii example a kuu sheegi karo jaamaca waxaa waaye dhex gaari ama kabo ama dhara soo gadatay intaadan soo gadanin weligaada maada arkin as soon as aa soo gadatay meel kastaa ku arkta waxaa waaye aqoontaa kuu furmatay waxaan hadirta adiga soo gadata waa wax oo adi mahno oo macno ku leh anina saasaa raba macnadaas inaa keena wax oo aniga ogaayay ka okeen ogeen haddii aragtidiisa faa'iidada guud ay sidaas tahay waxaan axmed nomaarig weydiiyey mar kale faa'iidada isaga ugu jirta magacaabistan aniga waxay u fidisaa horta been ay ahaan lahayd adaa dhaho aniga ma ishada faa'iida expositionkan laakiin anina aqoon ay dhismanaayo network ay dhismanaayo insha allah anin waxaa rabaa inaa position gaaro communitygan dowladda waddankanba dham inaa aniga dadka opportunity siiyo the only way oo wax loo suubiyo waddankan ma ahan laga hadlo waa in la galo gacmahaada inay wasaq noqdaan anina insha allah waxaa rabaa barasho waana ogtahay axmed nomaric nomaric wuxuu ku xisaabsan yahay knowledge iyo waddankayga soomaaliya meesha ka imaada yani waa jecel aqoon inaan dhisaa rabaa sida ilmahey iyo dadka communityga u dhiibo asiyo doctor xabiibe ayaan weydiiyey aragtideeda ku aadan doorka soomaalida canada ee bulshada dhexdeeda oo sare usoo kacayo waayahan dambe walaal mid ogow soomaalida edmonton mise canada joogto waa dad aad waktiga ay joogaan u yar u yaryahay wakti gaaban bay joogaan haddii laisku dardaro soddon sano ma gaaraysa hataa laakiin iidoy tahay sida ay meeshan ku imaadeenna waa si ma aragtay oo economic sikaas ah ma aha waa dad oo refuginimo most of them ku imaaday laakiin haddii aad fiiriso heerka ay ka gaareen waddanka canada milestone weyn bay ay ay ay gaareen oo ka mid tahay sidaad u sheegtay axmed xuseen oo wasiirkeena ah immigration oo weliba portfolio weyn aad haysaa wiilkii faysal xasan oo ayaan dhaweeta laka soo galay ontario as m l a oo m p marka carruurtiina toban sano ka hore edmonton soomaalida joogtay cilmigooda saas uma weyneen laakiin hadda haddaad aragta universityyaasha meja ehga ah aad bay ugu bateen populationkooda maasha allah inkasta oo ay siyaasadda iyo ururada bulshada ay tahay hadda waxa ay soomaalidu ka soo dhalaalayso haddana horey waxa ay uga soo dhalaaleen doorka ay ku leeyihiin ganacsiyada waaweyn ee gaarka loo leeyahay
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington bal dhinacii heesaha nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac iyo heeska luuley dhiiqado kale laabtaada ku qoran tahay sifta sida loo xadinko lagu dhiiqado kale laabtaada ku qoran tahay adigaa lahaado libta calaf yeeshe adigaa lahaado libta calaf yeeshe labadeena luulee lubigeenu isku laran labadeena luulee lubigeenu isku laran adigaa lahaado libta calaf yeeshe adigaa lahaado libta calaf yeeshe labadeena luulee lubigeena isku laran labadeena luulee lubigeena isku laran yalanan liibaan iyo wanaag haalula yidhdiina taal jacaygu lilaahiya naftaadu kulamaan tahay jacayligu lilaahiya naftaadu kulamaan tahay
jacayl igulilaahiya naftaad ku lamaan tahay colka macaan
saa hore ugu qabataanba ka helaba heeska luula ee nimcaan hilaac aad bay u macaan tahay iyo cod macaan baa isku darsamay dhegaystayaal nimcaan hilaac waxaa ugu dambeeyey idaacaddaydii aluurnimo wadajir halkaan idinkaga soo jeedinayeen saahra cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac farasleh waxaa dhinaca iskudabaridka inoo joogo bashiir cabdulaahi abikir ismaqal dambe oo xiise leh